بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة زكاة وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق وارتشاء وفطره بلا عذرنا في, في يوم شهر التعبد وقول بلا علم على دين ربنا وسب لأصحاب النبي محمد waxaan ku dhex jirnay risaaladeennii manduumat alkabaa'ir lilxajaawi musanifka marka wuxuu leeyahay raximah اllah wa tarku lixajin wa min alkabaa'ir dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah tarku lixajin ay tarku muslimin lixajin qof muslim ah ka tegiddiisii uu ka tago xajkii uu ka tago mustatiican xaala kownihi mustatiica isagoo ah mid awoodo awoodna u leh oo xajkii istataaca u leh inuu xajka ka tagaa waa dembi kabiira ah dunuubta waaweyne kabiirada ay ka mid tahay wa mancuhu waxaa ka mid a dunuubta kabiirada ah wa mancuhu reebitaankiisa ou manciyo diido sakaatan ay dafca sakaatin sakada bixinteedii inuu diido iyadoo ay dadkii sakada ku waajibtay uu ka mid yahay inuu yidhaahdo sakada bixin maayo ama inkiro dunuubta waxay ka mid tahay kabiirada ah ayay ka mid tahay wa xukmu lxaakimi waxaa kaloo dunuubta kabiirada ka mid ah wa xukmu alxaakimi ninkii xaakimka ahaa qaadiga ama keyrkii wuxuu doona ha noqdee xukunkiisii baa ka mid ah xaakimkii almutaqallidi ay almutaqallidi umuura annaasi wa qadaayaahu yacnii dusha saartay mas-uuliyaddii dadka arrimahooda iyo waxa dhex maro oo xukun ah qofkii dusha saartay xukmintiisii ou xukumo bikhulfin lixaqin ay bikhulfin khilaafin lixaqin ay ila alxaqi xaqin khilaafo yacnii inuu xukumo bikhilaafi alxaqi xaq waxaan ahayn inuu xukumo ayana dunuubta waaweynu kabiiradaabay ka mid tahay wartishaa'un rishwadii iyo laaluushkii bixintiisii iyo qaadashadiisii labadaba dunuubta waaweyne kabiiradaabay ka mid tahay wa fitruhu qofka afuriddiisii ou afuro qofkii muslimka ahaa bilaa cudrinaa macshara almuslimiin yacni haddaan nahay dadka muslimiinta ah cudur la'aan haddii uu afuro fii shahri yowmi tacabudi fii shahri yowmi atacabudi yacni fii yowmi shahri alcibaada bishii cibaadada oo bishii ramadaan la yidhaahdo maalin ka mid ah cudur daar la'aan inuu qofku afurana dunuubta waaweyn ee kabiirada ah ayay ka mid tahay weyaan musanifka labadan bayd wuxuu ku sheegay shan kabiiro shan dunuubta waaweyn ka mid ah ayuu musanifka ku sheegay kan koowaad waxa weeye qof xaj awooday oo istataaco u leh oo xajkii ku waajibay isagoon xajinina dhintay isagoon xajinin dhintay waa dembi kabiiro ah wuu awooday xajka kaa waa midka koowaad wey ka labaad qof xoolo ilaahay uu siiyey ee sake ay ku waajibtay oo aanan sakadii la bixin iska bixin sakadii oo manciyo diidana waxa weeye isagana waa dembiga kan labaad oo dunuubta kabiirada ka mid ah kan saddexaada musanifku meesha ku sheegay waxa weeye qofka xaakimka ah qaadiga ah ama madaxda ah ee xukun dadka muslimiinta arrimahooda madax looga dhigo oo hayo inuu xukunkiisii xukumo wax xaqa khilaafsan inuu dadkii ku kala xukumo ayana waa dembi kabiira ah wey waa ka saddexaad wey kan afraad waxa weeye qaadashada laaluushka la qaato iyo bixinta laaluushka la bixiyaba xaqdarro lagu bixiyo oo xaq hayr qof kale xaq uu leeyahay adoo ku raadsanayo aada bixisaa waa dembi kabiira ah wey ama aada qaadato waa kan afraad wey dembiga kabiirada shanaad musanadka meesha ku sheegay waxa weeye maalin ramadaan ah oo bishii ramadaanka soonka waajib ka ahaa adoon qof aan cudurdaar sharciya haysanin afuritaanka uu afuro ayadana dembi weynoo kabiiro ah shantaas ayuu meesha musanifka noogu dhigay wuxuu ku bilaabay wa tarkun lixajin xajka oo laga tago qofka muslimka uu ka tago ayaa la yidhaahdaa xajka waxaa la yidhaahdaa xagga sharciga markii maaragtay culammadu ay qeexaan waxaa la yidhaahdaa waa qasdu makkata waalmashaacir liadaa'i nusuki fii zamanin makhsuus waxaa la yidhaahdaa mako in loo qasdo makata almukarama inuu qofku u qasdo mashaacirtii oo xajka ay lahayd in loo qasdo ayada oo nusugii iyo cibaadadii zaman makhsuusa la gudanayo manaasik alxaj la gudanayo zaman khaas ah waqti khaas oo xajku leeyahay oo ashhurulxaj la yidhaahdo oo la guto kaasaa la yidhaahdaa waxaan ognahay xadiidka imaamu muslim xadiidu jaabir ibni cabdillaahi ayaa maaragtay uu nebigu kaga warramay xadiidkii jaabir oo dheeraa xajka yacni maaragtay aadistiisii tegitaankeedii xadiidkaas aad iyo aad u dheeraa waad ogtihiin culammada marka waxay ka hadlaan iyagoo xadiidkaas tixraacaya xajka qofka uu ku waajibo ma waxaa la rabaa inuu fawran u guto deg deg mar alle markii xoolihii uu helo oo istidaacadii uu helo ma inuu markaas hore ka xajiyaa mise way u bannaan tahay inuu dib u dhigto oo markuu rabo uu xajiyo ma u bannaan tahay labadaas laba qowl bay culammadu kale leeyihiin madhabka xanaabilada iyo madhabka maalikiyada iyo abu xaniifa aqwaashiisa qowl ka mid ah iyo qowl madhabka imaam shaafic ka mid ah a'imadaasoo dhan waxay ku tagaan inuu cala alfawr uu yahay xajka deg deg mar alla markii naftaan adiga ma haysatid waanay gaari doonta ma ogid mar hadday sidaa tahay si dhaqso ah inuu qofku ku xajiyo ay waajib tahay sidaas way ku waajibaysaa leeyihi waxayna daliishanayaan xadiidkii ahaa oo xadiidkii maaragtay imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey oo nabigu uu yidhi ayuha nnaasu qad farada allaahu calaykum alxaja faxujuu allah dadow dadow allah wuxuu idinku farad yeelay xajkii ee xajiya uu yidhi marka waxay leeyihiin faxujuu hadalkaas faxujuu la yidhi wuxuu tusayaa amarka waa fawr buu ku tusayaa bay leeyihiin deg deg ayuu ku tusinayaa deg deg ayuu ku tusayaa bay leeyihiin haddaynan jirin wax qariino ka arrin ka leexiso haddaysan jirin qariino aan la helin waa in dhaqso markiiba loo guto xadiidkaasay deliishanayaan wey culammada kaleeto ra'yiga qowlka labaad waa qowlka mashhuurka ah fii madhab shaafici mashhuurka ku ah weeye wuxuu leeyahay yacni waxa weeyaan qofka xajka waa khiyaaru u leeyahay waa dib dhigan karaa waa dib dhigan karaa deg deg ma aha markuu xoolaha helaba hore ha ka xajiyo istidaacada markuu helaba hore ha ka xajiyo arrinteedu saa ma ahanay leeyihiin dibuu u dhigan karaa waxay deliishanayaan oo adilo ka dhiganayaan xajka waxaa la waajibiyey sanadkii sanaad ee hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam sanadkii sagaalaad markuu nebiga maka ka soo hajira laga bilaabo sanadkiisii sagaalaad oo madiino joogay baa xajka la farad yeelay oo la waajibiyey nebiguna ma xajinin xajkaas abuubakaroo u diray oo madax uga dhigay oo dadkii xaji siinayey sanadkii tobnaad ayuu nebigu xajiyey bay leeyihiin hadday marka deg deg tahay nebiga sanadkii sanaad markii sanadkii sagaalaad markii xajkan uu la waajibayaba horuu ka xajin lahaa sidaa darteed waxa weeye waa khiyaar qofka dib uu u dhigan karaa laakiin waxay leeyihiin qofka markuu dib u dhigto haddii uu dhinto oo geeridu ku timaaddo isagoo aanan xajinin aafin buu noqonayaa dembiile ayuu noqonayaa waa dembi wey oo qofka waa ku dembaabayaa weeyaan marka sidaasay leeyihiin qofka marka xajka awoodi karo waxaad ogtihiin qofka dad badan oo ilaahay xajka uu ku waajibiyey istidaacadii haysto xoolihii caafimaadkii amni tariiqii wax walba kulligood haystaa ayaan xajinaynin oo xajka ka tegay cumar bn khataab radia allaahu canhu yacni sida abubakr ismaaciili fii musnadi cumar uu ku soo saaray wuxuu dhihi jiray hadalkiisi ka mid ahaa man ataaqa alxaja falam yaxuja fasawaa'un calayhi yahuudiyan maata aw nasraaniya qofka awooda xaj oo aanan xajinin asagoo awooddii u leh markaana dhinto asagoonan xajinin waxaa waxaana farqi kale lahayn way u siman yihiin inuu asagoo yahuudiya dhinto ama nasraani oo dhinta wax farqi u dhaxeeya ma leh ayuu cumar bn khataab radi allaahu canhu uu dhihi jiray weeyaan haddaba qofka haddii uu dhinto isagoo aanan xajinin waxaa loo fiirinayaa xajka ma ku waajibay mise kuma waajibin haddii xajka uu ku waajibay oo mustatiicna uu ahaa awooddiina uu hayo laakiin berri baa sanadka dambaa xajin doontaa sanadka dambaa xajin doontaa oo ku hayaay aafin buu noqonayaa waa nin qof dambaabay weeyaan haddii maal uu ka tegay marka maalkaa in laga xajiye ayaa waajib ah waa in laga xajiyaa maalkiisaa laga xajinaya maalkaas laga xajinayana ra'su maalkiisuu noqonayaaye fuludkii oo wasiyada dadka u dardaarmay ma noqonayo rasumaalkii xoolihii uu ka tegey ayaa inta aan la qaybinin ayaa laga xajinaya waa laga goynaya maxaa yeele waa dayn ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waa dayn nebigana wuxuu yidhi faallaahu axaqu bilwafaa yacnii waxa weeyaan sidai xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixu ku sugnaa weye iqdullah war daynta ilaahay guta iska bixiya faallaahu axaqu bilwafaa marka in daynka alla uu leeyahay la bixiyo ayaa waajib ku noqonayso haddii marka qofka yacni waa ku waajibay xajkii baa ku waajibay xajkii waajibuu ku ahaa mana xajinin marka dambe xoolihii baa dhaafay xoolihii markay dhaafeen sidiiba ku dhintay isagoonan xajinin hal laga xajiyo lama odhanayo lianna cid ay waajib ku tahay oo ka xajinaysa lama arko xoolo uu ka tegay oo laga xajinaayana ma jiro waana aafim ayuu noqonayaa weeyaan istidaacada maxaa la yidhaahdaa allah markuu xajka waajibay muxuu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waxaa ku waajiba alla wuxuu maaragta leeyahay dadka dushooda oo ku leeyahay beytka ilaahay inay u qasdaan oo u xajiyaan ciddii awoodi karta weeyaan istitaacada marka waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhi qofka mustatiica la yidhahdo waa qofka heli karo azaadu walraaxilay dhahaan zaadkiina wuu leeyahay oo ku xajin lahaa gaadiidkii uu raaci lahaana wuu haystaa amnu tariiqna way ku daraan waddada uu maraa inay aamin tahay uusan dhib uusan ka soo gaaraynin waa taa weeyaan marka man istataaca ilayhi sabiila asabiil waxay iyadana ku fasiraan alquwatu waalqudratu cala alxaji inuu qofka awood u leeyahay yacni maaragtay awoodina karo quwana uu u leeyahay xajkaas uu ka bixi karo oo qudradaasi iyo quwada ay tahay mid badanka iyo mid maalka labadaba ay tahay qofka uu caafimaad qabo yacni xoolo uu ku xajiyana leh maka uu ku gaaro taas ayaa laga rabaa weye marka xajku waxa weeye waa arkaanta islaamka ayuu ka mid yahay qofka yidhaahdo xaj iguma waajibin yidhaahdana oo jaxdi la yimaado waa ku gaaloobaya waana ku kufrinaya weeyaan qodobka labaada musanifka uu ka hadlay waxa weeyaan yacni wamancuhu zakaatan qofka inuu zakadii reebo uu diido zakadii inuu diido zakada maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa markay culammadu qeexaan qadrun waajibun fii maalin makhsuusin litaa'ifatin aw jihatin makhsuusa waa qadar xoolaha ka mid ah maalka ka mid ah oo khaas ah oo laakiin koox gooniya ay leedahay dad gooniya iska leh siddeeddii sinfi oo ilaahay sheegay inma zakaat lilfuqaraai wlmasaakiin wlcaamiliina calayha wlmualafati quluubum wafi riqaabi wlghaarimiin wa fii sabiili illahi wabni sabiil wama ila dalika ila akhir sideedaas infi ayaa iska leh marka waa daa'ifa makhsuusa ayaa iskale koox gooniya ayaa iskale lagu bixinayaa wey waxaa loo jideeyey zakaad zakada loo jideeyeyna waxaa la yidhaahdaa koo waa tathiirulmaal xoolaha in la tahiro nafta in la tahiro shuxiga iyo bukhliga in nafta laga saaro in dadka xataa yacni xoolaha leh inaysan xoolihii ku bakhiiline ay ummaddii naftoodii baraan sakhaawada iyo maaragtay deeqsinimada inay naftoodii baraan ayaa ku jirto dadka fuqarada ahee ilaahay u gooni yeelay xoolahaanna xasadka qalbigoodii u geli lahaa dadka aqniyada ee xoolaha leh in ayaguna ka tirtirmato maadaama xoolihii ay nasiib ku leeyihiin oo wax laga siinayo xikamka loo jiday waxaa ka mid ah waxaa la yidhaha takaaful ijtimaaciga la yidhaahdo ummadda inay muslimiintu isku gargaaraan laysku kaalmeeyo ayaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa zakada loo faradiya qofka hadduu yidhaahdo zakada iguma waajibin waa rukni min arkaani lislaam wey tiir tiirarka islaamka ka mida wey zakaba iguma waajibin hadduu yidhaahdo waa ku gaaloobaya ijmaacan wax muran ka taagan ma jiro waa ku gaaloobaya waxa la isku khilaafaa waxa weeyaan hadduu bukli uga tago waa igu waajibtay laakiin xoolihii uu ku dhegan yahay inuu bixiyo ma rabo xaqii lagu laha inuu dhiibo ma rabo muxuu xukunkiisa noqonayaa sida raajixa ah qofka bukli uga tago kuma kufrinaayo kuma gaaloobayo lianna wujuubkeeda waa qirsan yahay bixitaankeeda uu bixin lahaa ayuunbuu inkiray oo uu maaragtay bukli dartii u diiday kuma gaaloobayo sidaa darteed xukuumadda ee muslimka ah ee ka mas-uulka ah ayaa maaragtay ka qaadanayso si ijbaara iyo xoog uga qaadanayso weeyaan waa laga qaadaya xaq ay fuqaradu leedahay waa laga qaadi weeyaan sidaa darteed nabigeenna calayhi salaatu wasalaam axaadiid fara badan ayuu arrintan sakada kaga warramay cidda sakada bixin weydana cuquubada ay leedahay qiyaamo ay helaysana wuu noo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah xadiid abi hurayra wuxuu nabigeenna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره يعني إلى آخر الحديث مجرم يرقف ذهب هيستو أما في الذهب العك هيستوي حوله هيستو وأن زكذي لقولها حق لقولها أنا بحنين hadduu sidaas qiyaamo ku tago isagoonan dhiibin waxaan waxaa loo kuluna bir ayaa la kululaynayaa saxanka oo kale ah yaa naarta lagu gubaya lagu kululaynaya la dhalaalinaya naaru jahannamaa lagu dhalaalinaya markaasaa waxaa sida kaawiyadda ama feerada bahasha la yidhaahdo ayaa waxaa loogu feereeyaa dhinaciisa iyo dhabankiisa iyo dhabarkiisa intaba waa lagu waa lagu kaawiyadaynaya lagu feereynaya lagu gubayaa weeyaan marka nacuudu billahi min dalik ilahay baan ka magan garaya sideedana zakada aad bixiso xoolahaada aad ka dhiibto xoolahaada ma ku nusqaami mayso bal waa ku siyaadaysaa maxaa yeelay nabigeenna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i imaam axmed iyo aymo badan ay soo saareen ayuu wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka abu hureyra nabiga ka warinayo maa naqasat sadaqatun min maalin وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه حليها من نسقامس صدقه مال لقدي بي صدقاء لبحيي مالك لقبحياه مالك كل نسقام ماي صدقه دي زكاها نقطة صدقه دي تطوعها نقطة وحي أدتك مساكين إيو دتك ضعفة إيو مجتمع مسلم كوكا الميسو وحولها هذا كمذا نسقام ماي bal ilaahay subxaana watacaala ziyaado ayuu ugu kordhiyaa weeyaan marka yacni in la diido oo sakada la manciyaa waa dembi kabiiro ah oo bukhlan loo diido bukheertinima loo diido haddii jaxdi iyo diidda la yidhahdo igumaba waajibin iyo inkaar uu yimaadana waa kufri weeyaan qodobka saddexaad ee musanifku meesha uu kaga hadlay waa alxukmu bikayri maa anzala allah xukmu alxaakim qofka xaakimka ahaa oo xukumo xaqdarro waxaan sharciga islaamka ku bannaanayn diinka ilaahay aan ku bannaanayn inuu xukumo xukunka la sheegayaahi waxa weeye waa kitaabka allah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam in dadka lagu kala saaro kitaabka ilaahay sunnada nebiga in dadka lagu kala saaro baa la rabaa maxaa yeele ilaahay baa wuxuu leeyahay isagoo nebigiisa la hadlayo fii suurati almaa'ida wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayk waxaa la leeyahay waxaa ku kala xukuntaa dadka dhexdooda ku kala saartaa allah wuxuu soo dejiyey maa anzala allahu muxuu noqon karaa marka wuxuu noqonayaa kitaabka ilaahay sunnada nebiga labadii waxyibuu noqonayaa weeyaan laba sunnada nebigan waa waxyi kaas labadaasaa lagu kala saaraa qofka qaadiga ah ama maxkamad ha fadhiyo ama dad gar ha u dhiibteen oona kale xukmi ha dhehen xukun markuu ridayo waxaa la rabaa shuruud buu leeyahay waa inuu qofku caadil yahay xukunkiisa cadli uu ka sameeyo waana inuu wuxuu xukumaayo cilmi u leeyahay uusan jahli ku xukumin labada arrimood baa la rabaa maxaa yeelay waxaa tusayo xadiidka abu daawuud iyo nasaa'i iyo keyrkoodba ay warinayaan xadiidu burayda wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qudaaduu tirinaya dadka wax kala xukumo alqudaatu alaaatun dadka wax kala xukumaa saddex nooc weeye aakhare saddex nooc bay noqonayaan wuxuu yidhi itnaani fi nnaar wa waaxidun fi ljanna laba naar bay gelayaan laba qaadi oo diin inta loo soo doontay dadka kale xukumi lahaa cadaab bay ku mutaysanayaan qaadina janno ku mutaysanayaa buui hal midna janno ku gelaya markaasu wuxuu yidhi midka jannada gelaya waxa weeye rajulun carafa alxaqa faqadaa bihi fa huwa fi ljanna qof xaqii gartay oo cilmi u leh wuxuu xukumayo garanaya jahli dadku ku kala xukumi maayo haddana cadaalad buu ku sameeyey cadli buu ku sameeyey kaa waa jannada ilaahay buu gelaya cadlina wuu sameeyey wuxuu kaloo dadka ku kala xukumay yacni cilmi uu garanaya buu ku kala xukumay weeyaan kaa jannaduu gala warajulun carafa alxaqa falam yaqdi bihi wajaara fi lxukmi fahuwa fi nnaar mid kalena xaqi wuu yaqaanaa cilmibuu u leeyahay macrifuu u leeyahay xaqi waa garanaya laakiin joor buu sameeyey dulmi buu sameeyey eex buu sameeyey xukumkiibuu ka leexday fahuwa fi nnaar kaa naarta ilaahay buu gelaya xukumkii qaadigii ayaa wuxuu sameynay isagoo xaqi garanaya cilmi u leh buu ka leexday joor buu sameeyey ama laaluushu qaata ha noqoto ama eex umada uxaada ha noqoto ama dulmi kale uu galay buu cadaabka ku gelaya kan kale saddexaad oo labada naarta gelaysa midka labaadoo ka midii waxa weeye warajulun lam yacrif alxaqa faqadaa linnaasi calaa jahlin wahuwa fi nnaar qof aanan dadka xaqa aanan garanayn yacni aan cilmi lahayn wey macrifo ma laha wuxuu xukumaayo cilmi uma laha markaasuu dadkii jahli ku kala xukumay waa jaahil wey isagoo jaahilow dadkii kala saaray kaasna naartuu gelayaa weya waxaa la mida odayaasha maanta garta inta loo dhiibto oo la yidhaahdo inta dad la yidhaahdo war maadaama meesha dowlad iyo wax kala saaray iyo xukun uusan jirin odayaalowna kala saara la yidhaahdo loo keeno oo markaa iyagoo jaahiliin ah xukumkii ilaahay wax khilaafsan xukumaa waa soo gelayaan mawduucan way soo gelayaan wey marka xukumka alxukmu bikayri maa anzala allah dadka ilaahay wuxuusan soo dejin sunnadii qur'aankii iyo sunnadii aan waxba ku xukumin saddex sifou ilaahay isku raaciye oo xunxun waxa weeye inay kufaar yihiin inay daalimiin yihiin inay faasiqiin yihiin saddex aayadood ayuu rabbi ku sheegay mid walbana uu leeyahay waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum maa anzala allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum maa anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun saddexdaas sifo oo xunxun oo kufri iyo dulmi iyo fisqi baa la siiye weeyaan aayadahaas marka dad badan oo ka mid ah waxay u qaataan cumuumkaas intay u qaataan bay ummaddaas cid walba kulligeed iska xukumaan ayagoo aanan fiirinin inay mas'alada tafsiil leedahay oo ahlu sunnuhu dariiqa ay ka mareen ayagoonan eegin bay ummaddaasi wax alla wixii xukumka ilaahay khilaafsan oo dhan waa kufaarba kufriga ku wada xambaaraan weeyaan walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan saddexda sifo way kala qaadaan waxay leeyihiin sifada koowaad oo kufriga ahi qolada lagu xukumayo waxa weeye waa qof yacni maaragtay xukumay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga khilaafkeeda xukumay khilaafkeeda ayagu waxaan ahayn wax ku xukumay asagoo weliba ictiqaadsan shaygan uu xukumaayo oo kitaabka iyo sunnada khilaafsan inuu ka wanaag badan yahay kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga inuu ka wanaag badan yahay ama ugu yaraan kitaabka qur'aankii sunnadii inuu la siman yahay qof garanayo oo qof ka dhigay oo kale kaasoo kale waa ku kufrinayaa kufrigiisana mukhrij canilmillow noqonaya diinka miduu kaga baxo ayuu noqonayaa wy kitaabka ilaahay buu ama waxawa qawaaniintan uu samaystay buu ka fadilay oo leeyahay isaga ka fadilan ka fiican kitaabka kun iyo afar boqol oo sano ka hor aan soo deji maanta waxba ma lagu maamuli karo oo kale umey zamankeennan zaman oo technolojiga u hormaray oo casriga casri mutaqadimaan ku jirnaaye maarata lagama hadli karo waxaa waa ku kufrinaya waa gaalnimo wey kaa lafdiga kufrigaa la siinaya ka labaad waxa weeye qofka aanan kitaabka ilaahay waxba ku xukumin laakiin aanan kitaabka liidin iyo sunnadii aanan liidin aanan ictiqaadinin xukunkan oo xukumaayo inuu ka wanaag badan yahay kitaabka ilaahay inuu ka wanaag badan yahay aanan ictiqaadinin laakiin hawadiisa saa ku raacay kaana waxay leeyihiin waa daalim lafdiga dulmiga isagaa la siinaya daalim wey maxaa yeelay haba ictiqaadiye eh haba ictiqaadiye waxa weeyaan qofkaasi xukunkaa lafdiga kufriga lama siinaye lafdi dulmi baa la siinayaa bay leeyihin kan saddexaad oo fisqiga waxay leeyihiin qofkii wuxuu wax ku xukumay alle kitaabkiisi waxaan ahayn ayuu wax ku xukumay laakiin markuu xukumaayo wuxuu ictiqaadsan yahay yacni xukumka ilaahay inuu ka wanaag badan yahay kitaabka allah ka fiican kana wanaag badan iyo sunnada nebiga ka fiican wixii khilaafana wax khayray leeyihiin ma jiro laakiin hawe iyo laaluushuu qaatay iyo wax lamida iyo qabyaalad iyo wax lamida wax ku xukumay saasoo kale ayuu waxay u sameeyo xaqii u khilaafay kaas markuu kaasoo kale waxay leeyihiin kaafirna ma aha daalimna ma aha faasiqaa la leeyahay waa nin taacadii ilaah ka baxa taacadii alla ka baxay qof ka baxay buu noqonaya wy waxa weeye midka afraad waa alrishwa akhdi rishwa laaluushka oo la qaato ayaa la yidhahdaa rishwa maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa maa yudfacu min maalin wanaxwihi ka manfacatin liyutawasala biha ilaa maa laa yaxil waa maal iyo wax lamid ahoo qofka uu qaato oo u qaato inuu waxtar ahaan u qaato si uu ku gaaro waxaan xalaal u ahayn uu ku gaaro laaluush marka la bixinaayo waxa weeye waxaad u bixinaysaa xaq aadan lahayn inaad ku soo qaadato oo ninkan xaakimka ah xaq aadan lahayn inuu kuu xukumo ku siiyo darteed baad laaluushka u dhiibaysaa kaa ayaa la yidhaahdaa akhdi rishwa waxay ka mid tahay dunuubta kabiirada ah ayay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub wey nabigeennana wuu lacnaday calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo ay wariyeen xadiidka cabdulahi bni camr cabdullahi bni camr ibni caas wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay lacana rasuulu llahi sal alla alay wasalam alraashi waalmurtashi nabigeenna wuxuu lacnaday calayhi salaatu wasalaam qofka rishwada bixiyo iyo kan qaadanaya labadaba kan bixinaayo mid ka qaata labadaba malcuuniyin wey xadiidka riwaayada imaamu axmed waxaa weye lacana allahu alraashi waalmurtashi fi lxukmi yacni kan xukunka shay in loo xukumo xoolaha ku bixiyo iyo midka ku qaataa labadaba waa malcuuniin ayuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka rishwadu waxay ka mid tahay dunuubta kabiirada eh waaweyn ayay ka mid tahay waxaana weeyaan waa aklu amwaal annaasi bilbaatil dadka xoolahooda baatil lagu cuno allahna wuxuu leeyahy walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil xoolihiinna dhexdiinna ha ku cunina baatil ha ku cunina xaq darrada iska ilaaliya laaluushku marka wuxuu ku yimaadaa iyo rishwada la qaato xukumka oo keliya ma aha xukumku waa ku yimaadaa qudaada dadka ah ee maxkamadaha jooga laaluushkaasay qaataan markaasay qaarkood ilaa ilaahay qof uga naxariista mooye ayay jowr xukmiyaan liajli laaluushka uu qaato ayay ku sameeyaan marka dhinaca keliya ma aha kaasaa u badan kaasaa ugu badan oo dadka xukunkoodii qof wixii sii wato oo xaqiisii ilaa inta la duudsiiyo aan midaan waxba haysanin oo daalim ah ayaa xoolo la qaata darteed iyo xukunkii lagu siinaya waxyaalay ummadaha ku baaba'aan mujtamacaadka ay ku baaba'aan bay ka mid tahay keliya ma aha waxaa soo gelayo waxaa lagu bixiyaa rishwada yacni qandaraasyada oo kale qandaraas baa martal imaanayo oo kale mashruuc baa imaanayo waxaa lagu bixiyaa wadiifada oo kale maalan ninkaan wasiirnimo agaasimanimo wuu rabaa madiin inuu meel ka noqdo laaluushuu dhiibayaa xildhibaan inuu noqdo buu rabaa laaluushuu bixinayaa mansabkaas si loo siiyo darteed way soo gelaysaa rishwadu way soo gelaysaa weyaan mashruucaas waxaa imaanayo ninaanan astaahilin booskan lacag uu bixiyo darteed in la siiyo meesha maaragtay la fariisiyo oo la keeno ayaa imaanayso kii mudnaana loo diido laaluushka la bixiyo darteed waa fasaad wey ninkaan aan mudnayn xaqna u lahayn markii meesha la keeno muxuu noqonayaa kii mudnaana laga wareejiyo mujtamacaas khayr laga sugi maayo waxay keeni karta ay noqonaysaa qadiyad baa dhacayso qof baa la dilayaa qof baa la dhacayaa qof baa la dhaawacayaa markaasaa guddi loo saaraya laleeyahay dadkiinan bal arrintaas soo xalliya guddigiibaa tartiib habeenkii loo laaluushaya la siinayaa xukunkiibay tasaahulayaan laaluushka ay qaateen darteed waa soo gelayaan odayaasha noocaasoo kalena waa soo gelayaan waxaa soo geli karo oo rishwada soo gelayo xagga tacliimta xataa way geli kartaa xagga waxbarashada way soo geli kartaa ilmihii dadkii oo arday wax wada baranayso ama jaamacad ha dhigtaan ama iskuulaad ha dhigtaan ama madaaris ha dhigtaane yaa waxa waay mid wax baranaya mid aan waxba baranaynin ayaa kii wax yaqiinay maahana kii aan waxba aqoonin baa laaluush intuu bixiyo baa su-aalihii imtixaanaadka la siini ama imtixaankii lagu baasini oo maaragta laleeyahay adaa guulaystay dadkii ahalka u ahaana laga laga maarata la dhaafiyo waxyaalahaasoo idil waxay noqonaysaa yacni waxyaalaha rishwada lagu qaato ay ka mid tahay wey intaba waa xaaraam wey in laiska ilaaliyo u baahan tahay mujtamaca ay arrintaasi ku fidana oo dadkii madaxda u noqon lahaa noocaas ay wada noqdaan laaluush qaatayaal ay noqdaan mujtamac rajo laga qaba maaha mujtamac hore u kacaaya maaha bulsho hore u soconaysaahay ma ah waxay dhihi jireen يعني مارت إذا كان رب البيت بالدفع ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم راقص سماهي يعني نكي ذاتك مدحض أمدوها هدي لالوش إيا مارت إيا إيح إيا بلكو شقين أيان شعبك أي حكومة ينحوم ليسا قويسك وحال إلى هذا آباها مدحوا هدي قبله إيويلشي إيا هويني ماشان جوغو oo durbaan inta odaga soo qaato oo u tumo bug bug bug bug u siiyo ay muusika u shido maxay sameeyaan caruurtii waa niikinaya soo maaha meesha la niikina durbaankii la tumanaya sidaasoo kale ayuu noqonayaa ninka madaxda ah dadka mas-uuliyiinta laga dhigaahi haddii ayan xaqa sidau ah u gudanin waxa weeye shacabkuna ayagii raacayaan mujtamacaasna dhib baa ku dhacay kan ugu dambeeya oo musanifku meesha ku sheegay waa maalin ramadaan oo la afuro waa dembi weyn oo kabiiro ah cudur la-aana lagu afuro haddawn cudur sharciya jirin oo maalan qofka waa mariid ama waa musaafir ama waa kabiiru sinni wax lamida shuuxii shareecadu ay ogolaatay waxaan ahayn qofkii camdan u afura isagoon cudurdaar lahayn waa dembi kabiiro oo weyn wey walidaalika alimaamu adahabi kitaabkiisa kabaa'irka wuxuu leeyahay iftaaru ramadaana bilaa cudrin walaa ruksa min kabaa'iri dunuub maalin ramadaanoo la afuro ayadoo aan cudurdaar la haysan ruksana uusan qofku haysanin labadaasi dunuubta waaweynay ka mid tahay buu leeyahy alimaam ibnu lqayim raximah llaahu isaguna wuxuu leeyahay kitaabkiisa iclaam almuwaqqiciinka uu ku tilmaamaya wuxuu leeyahy aliftaaru fii ramadaan fii cidaadi alkabaa'ir ramadaanka oo bilaa cudri la afuro dunuubta teeda waaweyn ayaa lagu tiriyaa oo kabiirada ah weeyaan marka arrintaas shantaas ayuu musanifku meesha ku sheegay wa tarkun wa min alkabaa'ir waxaa ka mida tarkun ka tegid lixajin yacni tarku muslimin qof muslim uu ka tago lixajin xajkii uu ka tago kaasoo mustaiican xaala kownihi mustaiican mid awoodo uu yahay wa mancuhu waxaa ka midka labaad waxa weeye oo dunuubta kabiirada ka mid a wa mancuhu qofkii muslimka ahaa diidadiisi ou diido manciyo zakaatan zakadii faradka ahayd yacni icdaau zakaati inuu bixiyo uu diido weeyaan kan saddexaad wa xukmu lxaakimi kii xaakimka ahaa xukunkiisi xaakimkii almutaqallidi yacni umuura annaasi wa qadaayaahum qoorta saartay mas-uuliyaddeedii la wareegay inuu xukumo بخلف لحق أي بخلاف الحق حق وخلاف سبع الحكومة كان أفراد وارتشاء أخذ الرشوة لا لوشك أو لقاطع يا كمدا كان شناد وحوي وفطره أفرتان كيسي قفك مسلم كأو أفر بلا عذرنا هدان مسلمين تينهي عذر دار لآن تهنا في شهر يوم التعبد مالنتي عبادة أهي بشيدي بشي رمضان وشهر التعبد أها مالن كيدي أو أفر أسوأ عذر هيسنا أيا كمدا بوليه هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتنا كل منه فدغا فدغان حيغا waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online